gudoomiyaha degmada xudur cumar cabdulaahi maxamuud oo horey in ballan qaaday inti maamul jeebii doona ardayda kaalmo hore galay dhammaan fasalada sideeda bil un ku horeyta beesada iskuulka imtixaankii la gaaday dada kaalinkood gale kalaas wan qofa gale kalaas tuu qofa gale kalaas trii qofa gale kalaas foor qofa gale ilaa ay foom foom foor aan tibbo kaalinkood galle three months beesada uuna shabaan maamulka iyo ardayda shodog iskuol ee magaalada xudur iyo weliba yowkumaha nagana fulinta ballanqaad gudoomiyaha degmada horey uusan sameeyay oo haytay in ardayda fasalada kaalinta koowaad ku galay imtixaanka uusan sadeeda bilood bii doona beesida iskuulka maamulaha iskuulka shodog daahir hilowle iyo weliba uusa muujiyaya farxad ka-eeden fulinta ballanqaadka gudoomiye cumar cabdulaahi maxamuud ousa ka tilmaamay inay ataa shaqsi kugohan horumarinta iyo dhiirigelinta ardayda kajarta marxa walbarashada dalka gaar ahaan magaalada xudur way faday inaan dhambaal yar bulshada la wadaago dhambaalkaasoo dhambaal farxadeede dhambaal mahadnaqe dhambaal dhiirigelineede kaasoo la xiriiriini maamulka degmada xudur usa niinkooy niinka kooy booqasho bili hataha dhammaati oo fibraay hayti yahana booqadeen gudoomiyaga mister cumar cabdulaahi maxamuud atuu iyo tiimshay gaar ahaan weli qeybta golaha deegaanka qaabilsan waxbarashada isla jareen iyo niinka kooyeen iskoolka booqasho oo anka tirgaleen goobo waxbarashada oo idil deegaanka kiyaalasiyo an dhiirigeliyaan waan artay ini waxbarashadii korliin qaado kobocsheen artaydayartinka dhiirigeliyaan darti e iyo niinka kooyen waa isla markaas hata niinka kooyenna ballanqaad oo aragtay maamulka degmada hordareering ay gudoomiyaha mister atuu yoway niin ballan qaadeen ini ardadii imtixaankii disembar lamaadi kun labaatan lamaadii ardadii kaalimo koowaad ku gali min fasalka koowaad ilaa kanfoonfoorka e inuu aragtay ku dhiibayaan saddex bilood lacagtiyo iyo waagaas niin ballan qaadi ilaahay xikmadiis iyo maqaadirtiis yee artay gudoomiyihii ballantiyadaha kubahi iyo fuliyi iyo artaweyninka kooyeenna saxaafada gaar ahaaneed in artay unuun la wadaagna inilankii odaygaha iyo maamulkii shayba ballanqaadkiiyoo qaadeen nin fuliyeeno ardadiyo haay bili january iyo february iyo march oo hatuun ka jarn nin sadiidan bilood yoo ballanqaadeen ini lacagtitiyo artay dhiibeen iyo aragtay nin ballanqaadi hatana ballanjadahatiin ha fuli